wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaasi yunisef iyo sanduuqa gurmadka degdega ee qaramada midoobay ee magaalada baydhabo ka daafuri tababar ka saabsan ay dhisada iyo tababarka ururada bulshooyinka isticmaalow biyo tababarka oo dareera doona muddo afar maalmood ah iyo ujeedadiis ata in la hirgeliya hanaan iskaashi oo dowladda iyo ganacsatada ah si lan hormari maamulka iyo adeegyada biyo ee degmooyinka diinsoor qasadheer xudur iyo baydhabo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jaylaani cabdulaahi xaaji yaa iftiimiyey muhiimada tababarkan u saleeye sababtoo ah dowladda kaligeeda wax ma fulin karto business people kaligood wax ma fulin karaan sababtoo inay wada shaqeyntaas jirto aa la rabaa ay ka wada shaqeeyaan si loo gaarsiin lahaa adeega biyaha bulshada dhammaanteed workshopkan waxaa naga caawinaya hay-adda unisef waa umahad celineynaa aada iyo aad ayna la shaqeysaa teeda kale idinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad fikradiina nala wadaagtaan ka doodaan saddexda maalin meesha aan wada joogno sidii oo tribal b-ga ku habboon aan qaadan karno koonfur galbeed ahaan inaad noo sheegtaan sababtoo ah qeybo kala duwan oo tribal b ah jiro adduunka qaatay sida wadamaha wadamada oo dariska nal ah kenya etoobiya badanaa way ku shaqeeyaan soomaaliyana meelo badan uu ka jiraa tribal b-ga sida puntland iyo somaliland waa ka wada shaqeeyaa waanan faa-iidooyin badan uu leeyahay kolley waxaa noo joogo macalin arrimahaas khibrad u leh kaasoo oo nala wadaagi doono khibradiisa idinkana wixiiyo feedback inaad siisaan iyo remarks aan rajeyneynaa wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed soomaaliya iimaan cali cabdi oo hadalku jeediyay furitaanka tababarku iyo wayba isku dawhay ujeedada tababarka lanqobadahay us-onang mahadnagi hay-adda unisef sidii garabkan kasiidi tababarku markan way badaan muhiimadan inkun wayba hortageeg way badaan inuna ini dowladda iyo macnaha waybu ahaa shacabka ganacsada waa isla haado koraa markan habka iskula haada lahayn jadwalkii la maro lahay systemkii la maro lahay kulley maalinkaas insharahe muhiimadda wayba ataa ini una walaagay una ninsuubi baree hor aan dareersin maalin kasta anhaana ini una tuugsan marka muhiimadda horta intuintaasu kulley maalinkaas insharahadoon hay-ado kale inta uqeybgaliyo way lahayoon ini systemkaas waybu ahaa nila fahamaan waxyaabaha dalika guulaysid waxay tahay oo bay deegaanadan koonfurka wasaaradku mamnu unisef hirati waxayna water tracking barnaamijka water tracking madina fiiri faa'iido doris aragni dhibaatiis aragni roojini ma in roojini may suubinay pipeline station suubin hay-adii kow barnaamijkaas niila qaadatay oo way buuhan oo marmaa ni nirati ahayd unisef barnaamijka si ay siisi la socotaan way ka guulaysaday waayo haddii geeka bilowle haddii aad booyadaada dhaamida oo manaha dhowr guusan qaabid hoobaad geeg biyo shubta bareeraamni biyo baayan siis daraadiye waybu haddii maalintii fanka joogta mae dowladda manaha walaa ka tiirsantaaba dhaqaalaha oo waybu aha oo internationalka nasiyaw markan barnaamijyadiisa way ku bahi waayo ceelaala la halay ceelaalka hadii la halay wayba solar system la saari dadka biilaan beesalaan waraabaha bil isku dhaafa lamasana sadinisi waraabaha shirin manoo ka bahohay markan saraas daraadiye waybu hadana barnaamijka badilka guuleysadi ma hadana unisef jeedinay oo markan ini maalinkaas makubaa korno bama noo gubdi makubaa korno haddana dadkii la bar habkii walaashayo ilaalsada lahaayeen maamulada lahaayeen ini la baro markan asharadan geef saasa ka saabsanyihin inta ha uqiib galin eed eeda aan mahadsantiin keliya walaa un hajeediyaan oo isinka burwarajaan maataa ini isin lankasta macalinkan oo deegaan dheeran in kukooy saas daraadiye laku faa'iidaysada si isina barya dadkii kin kaleda oo deegaan oo anku faa'iidaystaan oo ilaa isin lana anku ajiisteen intii asharadan socdaan nicmada ilahay maalinkaas meelma taalaso markan geeka macalin haysana bal maalinka in lagu faa'iidaysada casharadiina waqti siin ugu aanfaa naftay shirkada lahaa eed iyada aan mahadsantiin marla maadii marsadahana wayba aan mahadnagay hay-adda unisef unisef xaqiiqdii ma e hay-ado kale maninlato un haddii un ana stateka gaar ahaan haddii wasaaradda biyaha aan hadala waa hay-ad waybu ahaa geedka garabsuruun markastana baahada oo bulshada on anjeedin on hore ku jibaan eed ida mahadsantiin training kinin infurin haddii ilahay ar